halkaad naga dhegaysanaysaan waa ceegaag dot com dhegaystayaal maanta waxaanu idin haynaa waraysi aada u xiiso badan oonu ka qaadnay gudoomiyaha guddiga jaaliyadda qurba joogta beesha hayay aqoon-yahan maxamuud maxamed cali anyax oo aanu ka waraysanay shirka khatuma tree ee ka dhacaya magaalada taariikha ee taleex maxamuud kusoo dhawow ceegaag dot com xuseen aada iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo baxda ceegaag online waad ku mahadsantihiin fursadan qaaliga ah ee aada siiseen inaad maanta waraysi ila yeelataan oo aan kaga fadadaal waramayo shirka khatuma tree ee ka dhiwi doona magaalada taariikhiga taleex maxamuud adigoo mahadsan su-aasha koowaadaan ku weydiinayna ee dadka badankiisu haatan isweydiinayaan waxa weeye meeday ergadii beesha hayaag ee ka qaybgeli lahayd shirkaasi waa su-aal wanaagsan xuseen beesha hayaag ama xuseen siciid weliba sida u yaqaano si ma garanaysaa xoog leh oo taageero buxda ayay u muujisay maxay aragtay khaatumo una haysaa ilaa maanta ilaa maalintii la afaafay waxaana kusoo beegan oo hadda ma garanaysaa ka bixi doona saacadaha soo socda magaalada magaalamadada beesha degmada agaag wafdi balaaran oo isugu jira madax dhaqameed iyo siyaasiyiin marka shirksaah ayaad uga weheli doontaan marka ay maaragtay tagaan madasha shirku ka dhici doono waa hagaag adigoo mahadsan wax ma nooga sheegi kartaa habka ay beesha ugu diyaargaroobayso ama ama ugu diyaargarowday ama habka aada rabtiin in looga qayb galo shirkaasi maadaama uu shirka ergooyinkii ugu dambeeyey iyo haatan soo gaarayaan lana doonayo dee shirka in dardar la geliyo sami socodkiisa ma jiraan dad qurba jooga oo shirka ka qayb gelaya jiraan yaasha gudaha waan nooga waratay marka qurba joogta wax warama ka haysa maadaama adigu gudoomiyahoodii aad tahay guddiga fulinta marka ma wax warama naga sii kartaa qurba joogta cid ka qayb galaysa shirkaas xuseen sidaa horay ugu sheegay beesha waxay go-aansatay in shirka si maaragtay xoog leh oo magaranaysaa beeshu dhammaanteed noocyadeeda kala duwan ama dhaqan ha noqoto ama siyaasad ha noqo siyaasiyiin ha noqoto ama qaybaha bulshada ee kala duwan beeshu inay magaranaysaa meesha dad aada badani tagaan marka waxaa la qorsheynayaa dabaalinyarada meeshaa tagaan oo beesha matasha waxna ka go-aamisa masiirka iyo magaranaysa maamulsanaynta beelaha khaatimo ku midoobay shirkooda hadda magaranaysa qabanqaaba isu socoto marka dibad iyo gudaba waa laga tegayaa ha dibad iyo gudaba waa laga tegayaa dad badan baa dibadda ka tegaya gudahana sidoo kale sidaan kuu sheegay madax dhaqameed iyo siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheysada kale intuba waa ka tegaya maxamuud adigoo mahadsan waxaanu ognahay in dad ka mida beesha xuseen siciid ruraantii aysan u jajabnayn habsami socodka beelaha khaatumo iyo sida beelaha khaatumo doonayaan in ay masiirkooda siyaasadeed ee soomaaliya gacantooda ugu hantaan marka arrinta iyada adigu maxaad ka oran lahayd xuseen arrinta iyada anigu runtii xogogaan ahaantay beeshu siday u dhan tahay waa khaatumo ilaa maalintii la bilaabay wixii ma garanaysaa dadkii sufayaadkii ma garanaysaa dan gaara leh beesha kamid ah ma garanaysaa ka daba marteeya siyaasada khaatumo ama dan gaara ma garanaysaa isagu yeesha qofkaasi beesha kama mid aha oo talada beeshu ma garanaysaa waa midaysan tahay waana khaatumo waxaa runtii mudnaanta mudan inaan halka ka sheego oo dadkay dhegeysanaya aan u gayaamiyo bishan kun iyo labaatankeedii waxaa saxaafada soomaalida iyo websaydyada ugu soo qoray cabdilaahi axmed cali cabdilaahi dabagooy oo beesha horey isagu ahaan jiray haddayse april toddobiyi labaatankeedii sanadkii labadii kun iyo labayo tobanka beesha ogaasheedii ay maxay ahatay iyo beeshoo dhan ay ka qaaday kalsoonida kula noqoto islamarkaana ismada khaatimo ay ansixiyeen may shanteedii sanadsanadkaa labadii kun iyo labayo tobanka waxaa nasiib daraa in magaranaysaa saxaafaddu ay magaranaysaa ninkaa isaga ah oo kamid ah runtii shakse kamid ah wax mantaba ama wax maamuus gaar ah ama ma siyaasadeed ama mid dhaqan ha ahaato aan beesha u hayn in laga soo duubo magaranaysaa hadallo uu ku carqaladaynayo ama ku dibandaabiynayo maxay ahaydtay habsabadu socodka shirka faatimo waa ambaaraynaa waana kasoo horjeednaa ninkaa maxay ahaydtay cabdilaahi axmed cali beesha inuu yahay nin magaranaysa waxaan dadka u sheegna inuu yahay nin shaksi ah aysan maaragtay beesha nin kamida uu yahay latiinuusan ahayn wax xilahada sidaa darteed isha siyaasiyiin waxay dhammaan taageersan tahay oo ay magaranaysaa kamid tahay weliba beelaha ugu firfooran goonigiisi taaga beelaha dhulbahante iyo faladyabadaanka khatime waxay ku midoobeen beelahaas inay hormuud ka tahay habsamada socodka iyo dowlada dhisida maamul goboleedka khatum maxamuud adoo mahadsan waxaad kaga dhawaajisay in laga saaray cabdilaahi in laga saaray baad kaga dhawaajisay in golaha sare ee isimada waxaa haatan soo ifbaxday in uu ka qayb galay shirkii ugu dambeeyey boocame ee isimada dhulbaante uga shirayeen sidii loogu tababiirsan lahaa shirka taleex marka ma waxaad leedahay isimada dhulbaante marka xaggee iska qabsan xaggee iska qabsan laadahay nacam xaggee xaggee nacam sidee laysku waafajinayaa inay hore u yidhaahdeen golaha ismada waanu ka saarnay islamarkaana ay kula shiraan boocame sir arinta haddaan si kooban uga jawaabo anagu waxaan maaragtay warka aan hayaa waxa weeye cabdullaahi axmed cali uu tegay boocame uuna isku dayay inuu magaranaysaa shir la qaato isna halkaa joogay hase ahaatee isimadaasi ay cabdullaahi axmed cali shirkaa loo diiday iyaga oo kuhoskanaya inuusan cabdilaahi ahayn isimada isimada beeraha khaatumana uusan ka tirsanayo waa tan hadda aan kuu sheegay anigu ambaaraynayo in warbaahinta maxalliga iyo kudibada intuu ah ay magaranaysaa war magaranaysaa kutiri kutirana ay meeshaas kusoo qoreen iyadoo weliba maaragtay loogu dheerayo magaranaysaa derajo uusan lahayn ninkaas odaydii anagu waxaan ognahay inay arrintaasi ay tahay arrin la sameeyey oo aanay ahayn xaqiiqada dhabta ah ee boocama ka dhacday marka sidaasaan anigu runtii magaranaysa xogogaal ahaan aan kugu sheegaya maxamuud adigoo mahadsan wax ma nooga sheegi kartaa beryahan dambe beelaha khaatum oo dad badan ayaa waxa ay weli sii wadaan malafsigii maamulada hareeraha puntland iyo weliba maamulka somaliland marka maxaad kula tali laheed ugu dambays dadka kamid a beesha xuseen siciid ee weli maamulada usii hanqaltaagaya xuseenow sabab waxay tidaahaa macalidaan inay muuqan doone khatumo runtii waa waa wax culusu ma aha magaranaysaa shaksiyaadka iyagu danaysta oo dantii guud magaranaysaa iyagu ka doorbiday dantooda wax culusu maaha istraatiiji magaranaysaa ama magaranaysaa ayaa laga leeyahay hadda runtii in magaranaysaa arrinta ayada ahaa sidii loo xakamin lahaa de waana lafiyanaana waxaan kaloo rabaa inaan dadka dhegeysanayaalka uga sheego haataba waa mabda weeye afkaar weeye qolo maaha qoys maaha maxay ahayd taybeel ama jifi gaara ma aha waa mabda weeye mabdaa ninkii magaranaysaa dadkii ku bahoobay ayaa khaatuma ah ninkii khaatuma ka baxa ama isin ha ahaado ama siyaasi ha ahaado de waxaa qabanayaa shuruuda magaranaysaa aasaajiga ah udiga magaranaysaa khaatumo arrimuhu sidii hore noqon maayaan runtii dadkaasi waxay noqon doonaan dad bulshada dhexdeeda de magaranaysaa ka takooran oo magaranaysaa laga ogyahay waana maxay ahayd taarikhda dib ay sugay doontaa marka kaatumo waa dhagaaqday waana istaagtay dadka badankiisa runtii in yar mooyaane waa kaatumo waa kaatumo waa hagaag waa hagaag n adoo mahadsan adoo mahadsan aan kaa dhex galo aan kaa dhex galo guddi isnu samaynta beesha hayaag madaxeedii ayaa tahay sanad ka hor ayaa jagada isinimada ay ka banaanaatay beeshaasi marka guddigiinii soo looma arkayo nacam guuldarro idinku timid maadaama aad ilaa sanad muddo ka badan aa is meesha keeni weydeen in saxaafaddu ay weli de isinkii beesha hore inay sii isticmaasho maadaama guddigii adigu aada madaxda ka ahayd aada ismi soo taagi weydeen
xuseynow waa waa waa su-aashaas su-aal wanaagsan weyi waxaan runtii arrintaas kaga jawaabi lahaa horta wax waliba magaranaysaa ay wakti leeyihiin sanad ka hor ayaa beeshu magaranaysaa xilkii hamsadadii kala noqotay shankii hore waa run bishii abriil maxay twenty sevenkeed twenty sevenkeedii twenty twelve dufo magaranaysaa bayjilaal iyo rooblaan iyo waa ogtahay waktiyada habeenkood wax la boqoraa ama wax la caleema saaraa ama wakti maaragtay waktiyada guga ah ama roob ku jiro adigu duruufahaasi waa jireen iyo dadku runtii aada u kala fog oo magaranaysaa qurbo iyo magaranaysaa iyo meelo badan adduunka ku kala filsan hadda hasee ahaatee beeshu waxay doonaysaa arrinta inay si fiican gacmaheeda uga buuxsato oo qof ku haboon darajada isaga ah aada iyo aad looga itiro looga soo xulo beeshuna ay magaranaysaa qorato runtii qof magaranaysaa si fiican looga baaraandigay marka insha allah dhawaan maxay haytay ayaa la boqi doonaa inshanka cusub ee beesha haddii aydo iyadoo magaranaysaa si fiican beeshu uga qasabtay iskuna raacday waxaan kuu sheegayaa baryahan dambe soomaalidu magaranaysaa way sahlanaatay sida wax loo boqraa taasna waxaa keentay magaranaysaa runtii anigu sida aan qabo iyadoo aan si fiican maaragtay arrinta ayada aan looga baaraan degin aan looga fikarin oo magaranaysaa aan waqti lasin iyadoo beeshu runtii waayaarnimada noocaas magaranaysaa kusii daba qaadanaysa waxaanu jecelahay runtii inaanu soo saarno isii magaranaysaa aada iyo aad beeshu magaranaysaa ay magaranaysaa ugu wada ganacdo marka arrintaasi dhawaan bay dhici doontaa insha allah waa hagaag maxamuud adigoo mahadsan gabagabada maxaad ugu baaqasaa beelweynta dhulba-aante iyo shirka khatuma tree ee ka dhacaya tale
waa su-aal wanaagsan weye beelweynta dhulba-aante waxaan ugu baaqayaa de in la midoobo in maxay ahaydtay maamulka si fiican loo dhisto maamulkooda ay si fiican ugu dhista u dhistaan magaranaysaa la iska daayo magaranaysaa isla qabsiga iyo magaranaysaa in laisu tanaasulo de in looga soo wada jeesto magaranaysaa dadka hordalayaasha loogu yeero maxay ahayd beesha magaranaysaa awhaya magaranaysaa qabaankabatay iyo magaranaysaa jahwareerka sidaas arrintaasaan magaranaysaa usoo jeeday lahaa guul baan wuxuu sheegayaa dadka reer khaatuma dhegeysanaya iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee dhan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga jaaliyadda beesha xuseen siciid ee qurba joogta ahna madaxa isnu samaynta beeshaasi oo aanu ka waraysanay oo aanu qadka taleefonka ku waraysanay isagoo jooga magaalada calgary ee gobolka alberta waddanka canada maxamuud aada iyo aad ayaa umahadsan tahay